magacayda waa xasan axmed xuseen waxaan u fadhinaa halkan oon ogeysiinaynaa muslimiinta wajeer khayr badan alla hadin siiyo taarikh laba iyo toban oo khamiis ah bisha janwari waa khamiista nagu soo aadan maanta waxaan joognaa maalin talaade ah oo bisha ay toban tahay khamiista nagu soo aadan oo beri dambe ah yaan rabnaa insha allahu tacaala roobdoon in la sameeyo oo bannaanka loo baxa muslimiinta khayr alla hadin siiyo waddankeena waad garanaysaan oo dhibaatada ka jirta waxaa hawana geli hadda inta ugu badan iyadoo roobka inuu dhammaaday aan moodeynaa hadda madheera iyo meelahaas wax ka dhaceen cirkan hadda weli waxbaa hadda kama muuqdo rooba macnaha horhoorahaaya waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay roobkaas hooraayo inuu ilaahna siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa cirka uu buuxaa ilaahay gacantiisana way buuxdaa waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala asaa gacan weyn inuu ilaahayna soo waraabiyo oo ilaahay naga bixiyo dhibaatadan ku jirno dadkeennay iyo duunyadii aan lahayn iyo wax walba dhibaatay ku jiraan dadka way dhib qabaan baadiyaha joogay waa rafaadeen xoolihiina way dhammaadeen saad garanaysaan waxaan insha allahu tacaala banaanbax samaynaynaa roobdoon ah maalinta khamiista oo soo socota bisha ay tahay laba iyo toban bishan jumadthanina ay tahay sagaal iyo toban oo khamiis ah ayaa waxaan rabnaa inaan bannaanka u baxna oon samayno banaanbax roobdoon insha allahu tacaala ilaahay baan insha allahu u gacmo hoorsanaynaa inuu ilaahay naga bixiyo dhibaatada ilaahayna soo waraabiyo subxaana wa tacaala culamo badan ayaa gaarashayda fadhiya khayr allah idin siiyo waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka wajeer jooga inay ka soo qeyb qaataan banaanbaxaas roobdoonka ah roobdoonka shuruuddiisa waxaa ka mid ah inay dadka iscafiyaan oo qalbiga laysu fura ayaa ka mid ah haddii dadka ay qalbiga isku hayaan oo macnaha laysu xanaaqsan yahay roobka waa khatar arrintiisa inaan la helin baa la arkaa khayr laa idin siiyo wax badan inaad saa kulaan aha ay u dhowdahay marka khayr laa idin siiyo waxaa la rabaa qalbiga in laysu furo laiscafiyo wixii la kala haystana in laysu celiyo ayaa la rabaa oo madaalim oo dadka ay kala haystaan in laysu celiyo oo qof walba wixii qof kale uu ka haysta uu celiyo deemo fara badanaa waddanka laga qabaa saad og tihiin oo dadka ay kala qabaan dhexdooda deemahaasayta haddii lahaayo in laysu celiya ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala si qalbiga uu u furmo oo ilaahay roob noo siiyo subxaana wa tacaala haddii kale dad daalimiin oo fara badana nagu dhex jiraan dadkaas sababtooda in roobka noogula diidaa la arkaa ama annaga aanba daalimiin nahay ilahay hana badbaadiy subxaana wa tacaala bannaanka qoraxa ayaa lagu tukan doonaa hadduu ilahay idhaha waxaan rabnaa inaad bannaanka usoo baxdaan ilahay ha idin barakeeya roobdoonkaasaan rabnaa khayrkiina allaha badiya waa iclaan aan gaarsiinayna dadka muslimiinta ee dhammaantood aan gaarsiinayna wixiina maqlaya iyo wixiina arkaayaba wax alla wixii magaaladan dhinacyaha ka jira iyo wixii bannaanka joogay kulli ay macnaha gaarsiinayna khayrkiina allaha badiya soo dadaala sidaas waa walaalkeen cabaas macallim cali sidii walaalkeen sheekh xasan uu sheegay waxaan rabnaa insha allahu tacaala maalinta khamiista soo socota inay dadka ay u soo baxaan roobdoon maarat marka dadka waxaan u dadaarmaynaa inay ilaahi subxaana wa tacaala ay u noqdaan oo maaratdee dembe dhaaf ilaahay la weydiista baryada ilaahay maaratdee la barya yaan insha allahu dadka faraynaa midda kale waxaan ka cosinaynaa dadka maarada aimada oo masaajidda maarade inay maarade qunuud ay bilaabaan ayaan maarade yaan faraynaa midda kale waxaa la rabaa musiibada markii ay dhacda waxaa la rabaa in lagu sabra maarata marka waxaa waaye waa musiibo caam ah oo dadka idaale ku habsatay oo dadka maanta maarade ay khatar ugu sugan yihiin inay maarade gaajo maarade ay u dhammaadaan marka waxa keliix maarade oo ilaahi subxaana wa tacaala nagala doonaa waxaa waay inaan ilaahay barino oon ilaahay u tadarucno yaa la rabaa maarata marka intaas yaan maarata anigu sheegaya dadka